bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu cambaareeyey weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada brasris ee xarunta midooda yurub ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kulamaha u dhaca waxa uu la qaatay odayaasha dhaqanka kuwaas oo looga hadlayey maamul sameynta labada gobol ee hiiraan iyo shagalaha dhexe iyo abaaraha ka jira gobolka hiiraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo horumarro dhinacyo kala duwan samaynaysa ayaa waxaa soo gaaray dhakhaatiir ajnabi ah oo ka socota waddanka indiya kuwaas oo qalliimo aan hore loogu fulin gudaha dalka iyo caasimaddaba ka sameynaya mid ka mida isbitaallada magaalada muqdisho shir looga hadlayo qorshaha qaran ayaa waxa uu maanta ka furmayaa magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee galmudug kaas oo wejiyadiisii hore lagu qabtay magaalooyinka garowe kismaayo iyo baydhabo gobolka shabeellaha dhexaana maamulka ayaa mar kale waxa uu ku baaqay in si deg deg ah loogu gurmado dadka dhibaatadu ay ku haystaan deegaanada ku dhow dhulka uu maro webiga shabeelle ee gobolkaasi oo webigu uu ka guray wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada brasaris ee waddanka biljimka ayaa maanta waxaa ka bilaabanaya waddankaasi baroor diiq iyo baaritaano lagu sameynayo sida qaraxyadaasi loo soo abaabulo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kale subax wanaagsan waa arbaco saddex iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sannadda laba kun lix iyo toban warkiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu cambaareeyey weeraradii argagixiso ee ka dhacay magaalada brasaris ee xarunta midooda yurub kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan soddon qof waa kan cabdulaahi kulmiye oo ka warrama
madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu cambareeyey weerarada ay kooxda daacish ay ka geysteen magaalada brasels ee dalka biljam madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yidhi waxaan dunida la wadaagaynaa cambaareynta looga soo horjeedo weerarada bahalnimada ah ee dadka shacabka ah lagu qaaday ee ka dhacay magaalada brasels waxaana murugada la qaybsanaynaa kuwa ehelkooda ku waayey falka argagixisanimo innagoo sidoo kale u tacsiyeynayna qoysaska ay saamaynta ku yeesheen weerarada waxaan garab taagannahay dowladda biljamka dadaalka ay ugu jirto in ay gacan u fidiso dadkeeda falalka xun ay ku waxyeeloobay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu intaasi raaciyey in soomaaliya ay ka xun tahay sii socoshada weerarada lagu beegsanayo dadka shacabka ah waxaana uu yidhi ururka daacish waxa uu mar kale laayay dad aan waxba galabsan waxa kale oo uu weerarkan soo bandhigay in ururka aanu u taagnayn wax aan ka ahayn inuu burburin iyo qarbudaad ka geysto caalamka si kulul ayaan u cambaaraynaynaa falalkan guracan ee argagixisanimo ee daacish ay ku kacayso soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay dowladda biljamka ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intaasi waxa uu raaciyey in argagixisanimada ay tahay khatar caalami ah oo u baahan in si wada jir ah xil la isaga saaro la dagaalankooda maadaama soomaaliya ay ka mid tahay waddamada ay falalka argagixisanimo saameeyeen isla markaana ay si dhow beesha caalamka ugala shaqaynayso sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha xagjirka ah magaalada brasels ee dalka biljam ayaa laba iyo labaatankii bishan oo ku beegneyd maalintii shalay ahayd waxaa saddex qarax oo isxigxigay loogu geystay goob tareennada laga raaco iyo ganoon diyaaradeed isla markaasna dowladda biljamka waxa ay ku dadaalaysaa sidii argagaxi kooxahaas argagixisada ah loo ciribtiri lahaa dhowaan ayaa waxaa halkaasi lagu qabtay ninka lagu magacaabo saalax cabdisalaam oo ahaa xagjir isla markaasna dowladda biljam ay gacanta ku hayso cabdishakuur waad mahadsan tahay cabdulaahi kulmiye wararkii ugu dambeeyey ee weerarka brussels ka dhacay iyo weliba khasaaraha intuu la egyahay borordiiq maanta ka bilaabanayso iyo baaritaano ciidamada amnigu ay wadaan wararkayaga dibadda ayaad ku maqli doontaan ha yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa kulamo hordhac ah waxa uu la qaatay odayaasha dhaqanka qaar ee gobolka hiiraan waxaana kulamadaasi looga hadlayay maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka sidii loogu qanci lahaa wariyahayaga gobolkaasi ibraahim maxamuud geedi ayaan goordhowey taleefonka beledweyn kula xiriiray waxaana marka hore weydiiyey bal inuu ka waramo kulamada ra-iisul wasaaraha uu la qaatay odayaasha dhaqanka
waa mahadsan tahay wardigii hogaaminayey ee ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaake ee shalay soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan shalay gelinkii dambe la xalay ee waxa ay kulamo la qaateen qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka deegaanka iyadoona kulamadaasi ahaa kuwa albabada u xereeyeen laakiin kulamada muhiimadu waxay tahay in dadka dega gobolka hiiraan oo qaarkood dhageysan habsin socodkii shirkii jowhar lagu qanciyo inay ka qayb galaan shirkaasi ra-isul wasaaraha wafdigiisa oo waxaa ka horeeyay oo hore ugu sugnaa magaalada beledweyne wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya muhiimada iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha waxay tahay in dadka ku dhaqan gobolka hiiraan oo la kulmo iyo weliba odayaashoodaba si dadku uga qayb galaan si wadajir ah shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ka furmay magaalada jowhar
waa gartay marka ilaa hadda kulamadaasi maxaan ka ognahay oo faahfaahina
ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah saxaabadda ula hadashay oo ku aadan kulamadii shalay gelinkii dambe la xalay wafdiga ra-iisul wasaaruhu ay la qaateen odayaasha waxgaradka deegaanka laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in arrintu ay tahay mid ka duwan sidii hore oo maadaama kulamadu yihiin weli soconayo laakiin waxaa la sheegay in kulamadan ay saacadaha soo socda oo ra-iisul wasaaruhu la kulmi doono dhammaan beelaha daga gobolka oo markaasi beel walba waxgaradkooda iyo weliba odayaashoodaba la kulmi doono si markaasi looga wada hadlo waxyaabaha ay tabanayaan beelaha qaarkood oo dhaliilay sidaan kuu sheegaba shirka jowhar waa gartay marka ugu dambeyn gobolka waxaa kaloo ka jiray abaaro webigiyo guray si guud marka xaaladda gobolka maxaad nooga sheegi kartaa iyo wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka dadaalada la waday arrintaasi la xidhiirta
sidaa sheegtaba abaaro ayaa ka jira guud ahaan bartamaha soomaaliya marka la eego dhinaca abaaraha sidoo kale waxaa jira biyo la-aan fara badan oo saameysay dadkii dunyadaba kadib markii uu guray webiga shabeelle ee mara gudaha gobolkan hiiraan wafdiga ra-iisul wasaaruhu shalay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta oo sheegay in muxuaha ka mid tahay gobolka hiiraan qeybaha ugu horeeyo dhinaca abaaraha marka la eego waxaana uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliyaba ay gacan ka geysan doonto sidii dadkaasi loo caawin lahaa islamarkaasina guddiga abaaraha oo dhowaan la sameeyey ay ka qayb qaadan doonaan sidii dadka gurmad loogu sameyn lahaa islamarkaasina bidhaadhin ay u heli lahaayeen
ibraahim maxamuud geedi aad ayuu u mahadsan yahay magaalada muqdisho oo horumaro dhinacyo badan sameynaysa waxaa hadda soo gaaray waxaa soo gaaray dhakhaatiir ka socota waddanka indiya kuwaas oo ka fulinaya qalliino awal dibadda loogu aadi jiray dhakhaatiirtaasi waxa ay ka howlgeli doonaan isbitaalka kalkaal doctor cabdisalaan doctor saleebaan cabdulaahi maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalkaasi ayaa waxa uu ka waramay dhakhaatiirtaasi iyo bal qalimada ugu muhiimsan ee dalka dibaddiisa loo aadi jiray oo hadda ay gudaha soomaaliya ka fulinayaan gaar ahaan caasimadda muqdisho sida furitaanka tubooyinka ugxanta qaada daaweynta dhalmo la-aanta daawooyinka burooyinka daawooyinka dhiciska iyo igfashinka kaasoo isticmaalayo qalimaadka muxuu ah loo yaqaano laysarka horeyna muxuu ahaa u sameeyey ilaa muddo saddex jeer oo hore badankoodna boqolkiiba sideetan lagu guuleystay marka ummadda muxuu ahaa soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waxaan ugu bashaareynanaa in ay ka faa-iideystaan muddadoo yar awgeed shaqada waxay bilaabanaysaa maanta oo arbaco ah waxa ugu muhiimsan oo qabanayo waxaa kamid a dhalmo la-aanta la xiriirto dumarka soomaaliyeed inuu ka xaqabtiro inta ugu muhiimsan maxaa yeelay dad badan oo horay aana u dhalin oo waxaa jirto qaliimaadkan u baahan oo u fududaanayaan in muxuu ahaa mar kale ay niyadoodii ay soo laabato
doctor saleebaan cabdilaahi ayaa intaa ku daray in looga maarmayo caafimaadkii dibadda loo aadi jiray wadamo badan oo ka mid ah gaar ahaan waddanka indiya oo dadka cudurada kala duwan ee hadda dhakhaatiirtan wadamadaas waddankaasi ka timid ay qallinka ku sameynayaan markii hore loo qaadi jiray
een, qalabka la adeegsanayo in medikaal ahaan markii laga hadlo waxaa loo yaqaanaa laparoscopic surgery soomaalidan waxay u taqaanaa leser waa qalab qofka aan waxyeelo gaarsiineynin qalliin loo sameynayo iyagoo muxuu ahaa kaamarooyin muxuu ahaa ku xiran yihiin wax allaale wixii hooshaas muxuu ahaa gudaha laga hayo laga arkayo qaybta kore ee banaanka dhakhaatiirtani ma aha markii u horeysay isbitaal ka imaadeen dhowr mar oo muxuu ahaa horey oo kala duwanay isbitaal ka imaadeen een, waxayna muxuu ahaa kusoo kordhiyeen baahi aada u badneed oo wadanka ka jirtay een, baahidaasna wax badan ayay muxuu ahaa wadanka ka haqab jirtay maadaama een, sarfiskeena caafimaad ee la xiriirto dhalmo la-aanta dhakhaatiirteena soomaaliyeed ay muxuu ahaa u diri jireen wadanka banaankiisa laakiin tan waxay kaga duwan tahay wixii banaanka loo diri jiray haddii qalab ahaydna waa keennay haddii daawo ahaydna waa keennay haddii dhakhtarkii shaqadaas qaban lahaana waa muxuu ahaa kan maanta imaaday
waa markii afaraad oo dhakhaatiirtan ka socota waddanka indiya ay dem- ay yimaadaan isbitaalka kalkaal oo ay ka fuliyaan qaliimo kala duwan oo hore aan looga sameyn gudaha dalka soomaaliya loona qaadi jiro wadamo indiya ay ku jirto warka ayaan ku guda jirnaaye goor waxaan eegi doonaa shir looga hadlayo qorshaha qaranka oo m- ka furmaya magaalada cadaado ha yeeshee gobolka shabeellaha dhexe maamulka ayaa mar kale waxa uu ku baaqayaa in wax laga qabto oo laga taageero biyiirida ka jirta gobolkaasi kadib markii uu ay gureen biyihii webiga shabeelle ee gobolkaasi meelo badan oo ka mid a ee mara wariyahayaga abuukar maxamed bacadle ayaa warkan jowhar ka soo diray
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey goobaha uu ka maro webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha dhexe dadka ku nool in ay la soo gudboonaatay biyo la-aan aada u baaxad weyn kadib markii uu guray webiga shabeelle gudoomiye xogeen gobolka shabeellaha dhexe korneyl maxamed sugaal cusmaan oo warramaya warbaahinta qaranka ayaa sheegay in webiga shabeelle oo iminka ah mid guray oo qalalan dhowr sano ka hor ay dhacday sidaan oo kale wuxuuna sheegay iminka dadka ku nool in ay ka cabayaan boohlo ay qoteen oo ku dhex yaal webiga oo loo yaqaana xiin hase ahaatee ay cudur ka qaadeen biyaha wax meelaha qaarkood ama tuulooyinka een, degmada jowhar ee dhinaca webiga ku teedsan waxaa jirta hadda sida bacadli oo kale ilmo cabay biyahaas wasaqdaa oo shuban biyood ka qaaday ilmahaas ilaa sideed waa ku geeriyootay cusbitaalku waa soo gaari waayeen balse wacyigelin aan u suubinnay dadka ku dhaqan jiinka webiga ee biyaha ka maarmi waayey waxaan u sheegnay inay cabaan ama biyaha cabitaanka ka dhigtaan biyo la karkariyey oo ay iska karkariyaan ka bacdina ay qaboojiyaan biyahaasaas loo cabo marka dhibaatooyinkan waa mid rabaaniya oo waayahanba iska jiray xagga biyo la'aanta kal hore markii hadda xilligii hore roobka waxaan ognahay in fatahaado badan ay jireen oo aan ka cabo jirnay muxuu ahay dhinaca fatahaadaha haddana haddana dhinacii abaarihii iyo biyola'aantii ayaa haddana timid waxaan maqlay anugu ma arag laakiin waxaan maqlay markii aan warsaday aan warsaday odayaasha waaye aragga ah muddo soddon iyo shan sano ka hora tanoo kale inay dhacday oo webigii uu guray oo webiga dhexdiisa laga qoda jiray ximan ama meelo maaragtay een, la qodo oo biyo laga cabo gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe dhinaca horumarinta arrimaha bulshada maxamed sugaal cusmaan ayaa ugu dambeyntii uu baaqay dowladda federaalk soomaaliya in ay gacan ka siiso dadkaasi sidii loogu gurman lahaa inta aysan u dhiman biyo la-aan marka guud ahaan gobolka shabeellada dhexe meelaha dhibaatadu ay ka jirto waxaan ugu baaqayaa xukuumadda federaalka in ay la soo gaaraan gurma degdega iyo international communitiga iyo dhammaan hay-adaha deeqaha bixiyo si wax looga qabto ama dadkaas loo badbaadiyo abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
shir looga hadlayo qorshaha qaran ee saddexda sano ee soo socota ayaa maanta waxau ka furmayaa magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa ka waramaya
magaalada cadaado oo hadda si kumeel gaar ah uu ugu shaqeeyo maamulka galmudug ayaa maanta waxaa ka furmaya shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta kaas oo looga hadlayo qorshaha qaranka wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta brofeor cabdulaahi cali qaloocow oo waraysi siiyey rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu si kooban uga hadlay ujeedada shirkaas ay ka leeyihiin iyo dhinacyada ka qaybgalaya marka waa ujeedada uu marar badanna waa ku celinay socodka iyagu waxa weeye in dadweynaha dowladda meesha gobol dowlad goboleedkaas waxgaradka odayaasha maamulayaasha kulli lagala tashado qorshahan aan sameynayno qorshihii qaranka ee saddexda sano ee soo socda magaalada waxa ay la jooga dowlad goboleedyadii kale waa joogaan dowlad goboleedka la yidhaahdo koonfur galbeed dowlad puntland kulligood waa wada joogaan waxaa naga maqnaa kii jubbaland isna waxaan umalaynaa duruuf inay helisay laakiin barnaamijku waxay ahayd dhammaan inay dowlad goboleedyada ka qayb galaan mid walba midda kala barato wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta ayaa dhinaca kale waxaan weydiinay qorshaha qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyey shirar looga hadlayay ay ku qabanayeen dalka wakhtiga lasoo gebagabayn doono iyo ujeedooyinka ballaaran ee laga leeyahay oo laleeyahay qorshe qaran macnihiisu waxa weeye qorshe ay ay wada leeyihiin ummadda oo dhan oo ugu sheegaya ay ku cabirayaan dhibaatadooda ay ku cabiraayaan sida looga bixi karo ay ku cabiraayaan hamigooda wuxuu yahay oo ay ku cabiraayaan maxaa saddex sodan sano suurtagal u noqon kartaa dowlad goboleed kasta ama gobol gobol walbaba ay fulin karaan saddexdaas sano kuwa ay iyagu fulin karaan waa meel kuwa aanay fulin karinna dowladda in la hordhigo waxaa jira waa baahidii dadka weeye shirkan maanta ka furmaya magaalada cadaado ayaa waxaa ka horreeyey shir kale oo dhowaan ka dhacay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay oo hadda si kumeel gaara ugu shaqeeyo maamulka koonfur galbeed waxaana xusid mudan in shirarkan ay ka horreeyeen kuwo kale oo ka kala dhacay magaalooyinka garoowe iyo kismaayo shir guud oo arrimaha qorshaynta qaranka looga hadlayo ayaa isna waxa uu ka dhici doonaa magaalada muqdisho ka oo lagu soo gebagabayn doono shirarkan looga hadlayo qorshaha qaranka cabdirasaaq maxamed faarax redio muqdisho
cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay halka aad warkaasi kala socotaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka magaalada brasilis ee wadanka biljamka ayaanu eegeynaaye warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar argagixisada daacish ay ka fuliyeen magaalada brasilis xarun ee xarunta midooda yurub garoonka diyaaradaha ee magaalada brasilis ayuu qaraxa hore ka dhacay halka qarax kale oo isaguna ka dhacay wada tareen oo magaaladaasi ku taalla wadarta dadka labada qarax ku geeriyooda ayaa waxa ay ka badan yihiin soddon iyo afar ruux laba boqol iyo soddon iyo shan qof inka badanna waxaa lagu soo waramayaa in weerarkaasi argagixisadu ay fuliyeen ay ku dhaawacmeen ciidamada brasilis ee wadanka biljamka ayaa waxa ay bilaabeen baaritaana la xiriira weerarka iyadoo guryo la baaray ilaa hadda laga helay astaamo muujinaya in qarxyadaasi qaar laga soo abaabulay oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen walxa kiimika ah waxaa kaloo muuqaalka qarsoon ee kaamirada garoonka diyaaradaha ee magaalada brasilisna laga helay muuqaal muujinaya labada nin ee isqarxisay nin garab socday oo hadda ay ciidamaduna baaritaana ku hayaan labayo tobanka duhurnimo ama labayo tobanka saacaddu markay ku istaagto waddanka biljimka ayaa waxaa loo istaagi doonaa baroor diiqda dadkii ku geeriyooday weerarka argagixisadu ay ka fuliyeen brasilis waxaana hal daqiiqa dadka ay u aamusi doonaan dadkii ku geeriyooday weerarkaasi midooda yurub warbixin ay soo saareen waxay sheegeen inay ka murugoonayaan waxa ka dhacay brasilis aadna ay ugu walwalayaan dhibaatada gaartay dadka reer biljim waxay sheegeen inay garab taagan yihiin si wada jir ayay u sheegeen in loo qaadi doono tallaabo adag oo ka dhan ah dhagagixisada daacish wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka biljimkana waxa uu sheegay in weerarkaasi uu muujinayo cadotinimada kooxda daacish waxna aanu ka bedeli doonin aragtidoodii dagaalka ay kula jiraan argagixisada golaha imaamyada ee waddanka biljimka oo ay sidoo kale iyana war ay soo saareen ay ku cambaariyeen weerarka argagixiso ee ka dhacay magaalada brasris iyagoo sheegay in muslimiinta aanay wax shaqaa ku lahayn falalka gurracan ee argagixisadu ay rayidka ku dhibaateenayaan iyagoo magaca diinta ku gambanaya dhegeystayaal warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii oosega waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net fahad cabdigaas ayaa farsameynaya